labadani inay isku mid yihiin hadhow kaagiiba isagaad ka warinaysaa wixina ay kuu qorayeen sheekhina waad ka warinaysaa wixi ay isku mid yihiin loo ogaado oo waxaan kuu qoranayo wixii sheekhaaga kuba sumeed kaba warisay inay iswaafaqsan yihiin loo ogaado taas baa cardigani yahay haddaba siday kayfiyay ula iman jireen si baanu inoo sheegayaa taa ruuxu inuu garto dee si uu dariiqoodii u maro oo kolkol kitaabku haddaan muqaabaladaasi jirin laguma kalsoonaanahayn oo dee laguma warinahayn oo wax dee halkaasa wax lagaga wariyo mu ahaynba haddaba muqaabaladaas say u dhacaysa inuu ruuxu garto si uu laba yimaado ayaa muhima say udhacaysana waa tan wa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxaa kamida cilmigan macrifatu sifati cardihi waa xadiiskii waa kiisii la qortay bandhigiisa la bandhigaye wixii sheekho isagana u qornaa loo bandhigaye lagu eegaye lagu saxayo sifada ay leedahay ama kayfiyada uu leeyahay oo la garto taas baa muhim ka mid a wa huwa cardigu waxa weeye oo kaa inoo sheegaye muqaabalatuhu waa xadiidkii ama wixii maktuubka ahaa muqaabaladiisii la muqaabalaynaye lagu saxayey maca shaykhi maca asli shaykhi lmusmic shaykhan wax maqashiinaye isaga lagaba maqlayay dee taa maciisa oo haddaan muqaabaladii maktuubkii kaba dhigno masr mudaafun mafcuuli haddii faacilkii lagaba dhigo wahuwa muqaabalatu waa ninkii daalibka ahaa ee saamica ahaa muqaabaladiisii weeye waa wixii isagu qortay ee isagu uu qortay inuu u sax u bandhigayo qaabilinayo wixii dee sheekha kid asalkiisii ama furuucdii lagu dabdiyey maca shaykhi lmusmici sheekhii isaga uu ka maqlay ee isaga wax maqashiyey taa maci aw maca siqatin ama se ruux lagu kalsoon yahay oo hayri sheekha kayrkiiya kaa maciisa uu la muqaabaleeyo aw maca nafsihi amase naftiisa maceedo isagu baaba labadii kitaab qaadanaya kalna kan buu mid buu eegaya kolna kii kaleu eegaya saasuu ku wadaya shay-an fa shayan waa yaraa yar iyo yari yar shay-an fa shayan muxuu inoo sheegay waa kayfiyad ay u dhacaysay kayfiyaday u dhici jirtay ula iman jireen waxa weeye adigu maktuubkaagii ood haysataa sheekhina kiisi ayuu haystaa haddii dee waana suurada uguba fiican oo amase dee sheekh waaba nin xaafida daabida adigii waad aqriyaysaa isagiina waa kuu saxayaa kuu dabdinayaaboo dee waa xifdigiisii baaba la adeegsanayaa bal marka adigu waxa weye muqaabaladii adna kaagii baad haysataa sheekhina uu haystaa waana isu eegaysaan bal si aa u ogaataan inayaanay wax ziyaado ah ama wax nuqsaanoo kaaga ku sugan aanu jirin taasi waa suura awqaada qaarkeed maxaa u banaan sheekhu asalkiisii maba haysto ee nin kale oo lagu kalsoon yahay oo dadkii dalabadii ama ahaa ahlucilmigii kaba mid a ayaa kii sheekha haya adiguna kaagii baad haysataa markaa in yar i yar baa saa iyo sadar sadar iyo kelima kelima dee isula eegeysaan bal sidee haddii farqi u dhexeeyana loo ogaado mudaabaqadoodna meesha ay uba soo baxdo waa ruux kaloon sheekhii ahayn baa gacanta ku haya adna kaagii baad haysataa suuro saddexaad oo dhigtayba waaba keliga kitaabkii sheekhana waad haysataa kaagiina sheekh kaagiina waad haysataa dee bal markaasna kolna kanaad eegeysaa dee haddana kelimaadkii iyo ama sadarkii ayaad kii kale haddana ka eegeysaayo adigabaa saxaya adaa isqaabilinayo farcaagii iyo asalkii sheekhaba adaa wada haystaa labadoodii adaa kolna kan eegaya kolna kanaad eegeysaa ood isku saxaysaa dee hadee goorna waxaa dhici karta taasi inay majaalis qaadato mar keliya lagu dhamayn karaan haddii wuxuu badan yahay caadadoodna waxay kolba halkay gaadhaana inay calaamadin jireen si ay halkaas ay muqaabaladu soo gaadha ay u yidhaahaan ilaa imikadan baan arkaynaa dee kutubtana madbuuca lasoo madbuceeye ay ku qoran tahay ama xaggooda hore kutubtii farta ahayd ee laga soo madbuceeye makhduudaadka safaxaad ka mid a dee iyagoo muqaabaladii sheegaya bal kuwa madbuuca iyadoon safaxaad ka ahayn ayay kolkol hadduu dee kitaabkii ajzaa uba qaybsamaa ayay dee kolka soo celceliyeen muqaabala halkan dhacday dee halkan qaabala biasrikad ayo waxyaalo cibaaro saasa ama muqaabaladii halkan bay soo gaadhiyo dee way taam noqotay umuuro saasay kuba qoraanoo kolkol imakaan kuba arkayno maqsuudkuna kan weeye waxaana looga jeedaa kan aagan iyo kii sheekhu inay isku mid noqdaan wax u dhexeeyo farqi aanuba jirin bal taasna in la garto sidaasay kuba dhacaysee waa shay aada iyo aada u muhima kitaabkuna haddaanu muqaabalada lahayn dee waqtiyadoodii hore way diidi jireen oo wax kumabay warin jirin kitaab caynkaasa lama ictimaadsan kari jirin waayo waxaa dhici karta in sheekh baa laga soo noqonaya kii sheekh iyo kan farqiba uu udhexeeyo tafaawud jiro bal taasna waa cardigii ama muqaabaladii say kuba dhacaysay wahuwa muqaabalatuhu maca sheekh lmusmicna waxaa looga jeeda taasoo waa isagii iyo sheekhiibaa meeshii muqaabaladii la wada imanayo sheekhuna kiisiibuu haysta adiguna kaagii waana laysla aqriaya laysku saxayaa waa dee kan unbaa kan kale lagu saxayaa lagu eegaya aw maca siqati hayrihi macnaa sheekhiiba jira waa nin kaloo siqo lagu kalsoon yaho asalkii sheekha ama furuucdii lagu saxay hore loogu dabdiyey mid kamida intuu hayo kanna uu kiisii haysto markaasay isu eegayaan kelimo kelimo iyo sadar sadar aw maca nafsihiina waa ta looga jeeda waa ruuxiiba ay keligii qaadanaya labadiiba kiisii iyo kii dee sheekha asalkiisii ah ama haddii aan asalka sheekhu jirinoo kitaab hore loogu saxay oo la ogyahay ka sheekha inuu waafaqsan yahay waatay farax kaba cabiraan kaas uu kan ku saxaynaya way u noqonaysaa dhib ma laha shay an fa shay anna dee maha ilmarin loogama jeedo ilmarin un isha la mariyo ama safaxaadkii qaar un laguma eego waxaa la doonayaa kelimo kelimo iyo sadar sadar in loo eego ayaa la doonayaa marka taasi waxay ku taab noqonaysaa dee ta'ani iyo iyadoo loo sabro iyo iyadoo kolba dee markaa kelimo kelimo loo hubsadee haddii safaxaad inta leega inta kale layska dhaya muqaabalo taasi ma noqonayso bal markaa taas ayay sifada cardigu tahay wa sifatu wa sifati ismaacihim kolley waxaan filayaa isku nusqaynu wada haysanaa ma garan karo malaa dadka qaar baa nusqadii dabacaadkii kale barhkood ay haystaan halkan saqad baa jira kitaabka oo waxbaa dhacay qeyb baa dhacday waayo waxaa jirta ruuxa samaac iyo ismaac baa kala jira mide waa maqalkaad adigu maqlayso ninkii daalibkaha wixii uu dhegaysanayey ee dee uu taas weeye midna waa xagga sheekha camalkiisii uu laba imanayo ficilkiisii oo maqashiin uu cid maqashiinayo waatay kaba cabiraan horenan uga soo cabiray taxamul iyo ada xambaar iyo warin adigu aada warin waa sidaad wax ku maqlaysiiya say kayfiyadaasi tahay seebaa u roon ee wax lagu dhegaysan karaa kutubtii dee laguna kalsoonaan karaa wixii aad sidaa ku dhagaysatay iyo bal cid marka laga ay wax kaa maqlayaan ee adigu aada gudanaysee lagu dhagaysanayo adugu kii aad tayd maqashiinaysay ay tahay iyadana kayfiyadeedu say tahay seebaa ay tahay waxyaalaha adaabta ay tahay in la ilaaliyaa maxay tahay iyo waxyaalaha layskaba dhowraa waa labadaas buu wadaa marka sifata ismaac baa inoo taallo waa tii xaaladii adaha ee sifata samaaci ayaa halkan ka dhacsan bal dee dabacaadka imika marka la eego caliyulqaari sharaxiisa oo kale iyo laqdu dura alxaashiyada iyadna sharaxa de ay markaa madbacaysanee sharaxeeda ama xaashiyadaas oo kale nusqadeeda iyo way kuba sugnaayeen nusqaadkii aan nunkadkan ahayna waa suurtagal inay kuba sugan yihiin de bal markaa kolley qalimano ma haystaan haddaan yeedhin lahaye horta bal cibaaradeeda eega haddii kale kolley nusqadaydan ka tegay ciddii ka qoransa kaba qoran ciddii wax kala haysataana way marka saqadka dhacay waxa weeye wa sifati samaacihi oo aan idhaahno waa min almuhimi waxyaalaha muhimtaas waa dee wax inoo soo socday cibaaro laakiin laftiga muhim kumay sugnayn wa sifati samaaci sifati ismaaci hunbay sifati samaaci kaba horeysaa xaaladii marka hore taxamulku oo waxyaalaha muhimka waxaa kaba mid ah macrifatu sifati samaaci bal maqalka xadiidka la maqlayo ee ruuxuu yahay ka isagu warinaya kayfiyadeedii iyo dee sifadeedii hadhow kalsooniduna keenaysay in la barto oo muxuu dee tasheekhu ku suureetaa bian laa yatashaagala bima yukhilu bihi min naskhin aw xadiidin aw nucaas waa intaa inta dhacsani waxaa dhacsan wa sifati samaacihi bian laa yatashaagala bima yukhilu bihi min naskhin aw xadiisin aw nucaasin intaas baa dhacsan inta kalena waa tan bal kadalika inoo taalaa tan bay u laabmaysaayo tanuu ku xidhaya oo kadalika dambe halka dambe inoogu taala marka maxay tahay oo sheekhu uu leeyahay waxyaalaha ninka xadiidka dalbaya dee u muhimka ay tahay inuu u ihtimaamo cinaayo siiyo si bal wixiisiiba xataa loogu kalsoonaan karo waxaa kaba mida sifati samaaci macrifadii horena iska soo qadaro macrifatu sifati samaacihi xadiidka maqalka la maqlaye la dhegaysanayo sifada iyo kayfiyada uu leeyahay iyo dee sifada dee toosane uu leeyahay in la garto oo markaa maxay noqon taasi bian laa yatashaaqala ruuxu intaa uu wax dhegaysanayo casharka lagu jiro ee uu maqlayo darsigii low ay socdo waa inaanu ku shuqloomin oonu ku jeedsan bimaa yukhilu bihi wax samaaciya wax nuqsaaminaya wax yeelaya khalal ku keenayo maxay ah min naskhin wax qorasho wax qorto aw xadiidin ama sheeko uu ka dhinaciisa la sheekayso la hadhadlo aw nucaasin ama lulo uu luloodu intaa dee lulaysan yahay samaac baa socda dersi buu dhegaysanayaa hadhowna dee xadahanaa fulan buu odhanaya de haddii uu lulaysnaaba marka ama uu wax kale iska qoranayay ama cid uu la sheekaysanayay fawt baa jiraysa iyo wax dhaafayo onu u baraarugahaynba onu u baraarugahaynbaaba jirta marka waktigaas samaacu uu socdo wax markaa samaacii khalal ku keenaya waa inaanu ku shuqloomin ay kama mid tahay naskhiga naskiga dee inaga qaaliban uma dhacdo iyagoo waktigoodii waxa dhacaysay dee majaalistii waaweyneydna kaba dhacaysay hadiyo gooro kutubtoodii way qoranayaan ama yeedhin sheekhu wax yeedhinayaabay kuba qoranayaan ama si unbay usoo qorteen inay soo kolkol intay soo qortaan baa sheekhi haddana dib loogaba dhegeysanaya markaa dee nuskadii aada soo diyaarsato markaasaa kolkol dhacaysay ragga ama dee laga yaaba waxaan riwaayo hore u lahaa ama fahamkooda aada u layaab kale iyo xifdigooda kuba kalsoonaa ayaaba dhacaysa iyadoo darsiga socdo inay juz ay wateen oo kale iska qortaan waxay iska qortaan juz ay wateen oo kale markaa taas weeyo dee ruuxu ma waa jeedaa ilhaba qalbina ruuxii ilaahay umaba yeelin haddii dee raggii waaweynaa barhkood la arkay waxyaalo saasa lagaba arkayna waa dee wax naadir oon dee iyadu xukum lahayn markaa waa jeedsanaya oo dee samaaci waa dhaafaya haddaba taa inaan kuba shuqloomin laakiin rag baa la arkay sida daaraqiniya baa laga sheegay isagoo ismaaciil safar la odhaya majliskiisii fadhiya haadna dhalinyaronimadiisii dee xifdigiisu la yaab lahaa buu ahaayo xifdi khaariqa uu ahaa ayaa waxbuu qoranayay juskalu qoranayay markaa nin baa ku yidhi meeshii fadhiyey sheekuna waau yeedhinaya waaba la qoranaya meeshi waa yeedhinaya o dee majlis imla ayay ahayd samaacaagani ma ansaxayo oo deetu ku yidhi fahamkaaga imlaha aada u fahmaysiye kan anigu fahmaya way kala duwan yihin wuxuu ku yidhi ma garanaysa intii sheekhu yeedhiyey ilaa marka ha lix iyo toban xadiis buu yeedhiyey buo axaadiistiibu korka ka sheegay xadii sanadkiina hadda waa raacinaya maamatiman xadiis fulan oo saya saya saya sa markaa dee waa shay khaariq oo la yaab lahoo dee naadirna oo sida loo arkaa ay adag tahay haddaba dee taas oo kale ragga qaar waxay dee waaba arrin kolkol kaba dhacday ee dee jeedsiga caynkaasi samaacii buu wax dhaafinayaa oo kale xadiiskina waa saas oo kale nucaaskina dee walow kolkol aanu marka aan aada usii xoog badnayn kolkol aanu fahamkii ama dee maqalkii aanu manceen haddana ruuxii dee adaad addood garanaysa haddaad laysan tahay wixii lalahaa ma ogin walow dee iyagana aimada ay soo naqriyeen rag dee majlisa samaaca ma iyagoo ismaac bal dee dhegeysanaya waxoo lagu dul aqriyay inta yar loodaan haddana qaladkaasi aanu dhaafi jirin oo iyaguna dee waa arrimo naadira si nizi iyo kaba dhici jirtay xaafid ibnu xajari musanifka kitaabka oo kale iyo iyadoo taasi intay ka dhacday haddana qaladkii uu galay qaarigii ku joojinaya oo u saxayo o ku qabanaya bal markaa intaas de waana jirtay kolkol kutubta dibaaqda markay qorayaan ama majliskii dadkii joogay dhageystay ay qorayaan sida dee ammaan dhawidaan shoogeynay sunanulbaahaqi oo kale waxa qoran haddii waxyaalaha way qorayeen hebel iyo hebel markaa way sheekeysanayeen ujeedadu samaacaas socday ama majliska caynkaasa waaba qolooyinkaasi way loonayeen awqaada qaarkeed magacyadoodii bay dabdinayeen wayde si markaaba loo wada soo wada qoraye hosaanta baeqa mujaradka toddobaad iyo samac dheero gooni loo madduceeyo kuba sugan ibnu salaxna markaa isagu ahaa ninka kitaabka dhigaya oo ilaa toddoba boqol oo majlisiyo kuba dhigay in ka badan ayaabay dee kuba qoreen way ishaarayeen haddaba taas waa inay tahay oo macnaa uu ogaado ujeedadu intaa samaacu socdo wax ka shuqlinaya samaaci oo khalal ku keenaya markaa maqalkiisii nuqsaan kuba keenaya waa inaanu la imanu iskaba ilaaliyo waa intay naga dhacsan taasi maxaa taala wasifa waa laba isku xidhane wasifati ismaacihi kadalik ay wa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxaa kamida macrifatu sifati ismaacihi waa sheekha maqashiintiisa cid wax kale maqashiinaya weye waa isaga xaal aladaa marka isaga laga warinaya haytaa hore uu warinayo ninku iminka isagii baa laga warinaya isagii baa dadkii amaha aqriyayo amaha lagu dul aqriyayn waa ismaac iyaduna waa maqashiin cid la maqashiinaya wax tii horena maqal la maqlayay ahayd haddaba maqashiintiis marka uu cid maqashiinaya uu isagu gudanayo dadkii kale u gudbinayo khaasatan waqtiyada lagu dul aqriyayo oo kale iyo inay markuu isagu aqriyayo waaba mashquul ma aha waa waa aqriyayo isagii baaba dee ujeeda khaasatan qira'a cala sheekh markay tahay lagu dul aqriyayo bal iyadana inuu saasoo kale uu ogaado sifadeeda iyo sida u habboon ayaa muhim ka mid o marka muxuu yihi wasifati ismaaci kadalika sida taas oo kale maxay kadalika tahay intiibay ishaaro u tahay markii dhawad soo naqlina naga dhacsanayd oo maxay ah bian laa yatashaagala bima yukhilu bihi min naskhin aw xadiiin aw nucaas intaasaa soo noqonaysa kadalikana ay u taallaa oo waxa weeye ruuxii isaga sheekha ahaa ee lagu dul aqriyaye wax laga naqlinayay intaa iyadana dersiga socdo de markuu isagu aqriyayo kulli ma jeedsanba kale marka dersiga khaasatan lagu dul aqriyayo kale wax iyadana ismaacan khalal ku keena oo kolkol dee inay waxaan loogu dul aqriyaya waa si isaga looga naqliyo waa si uu hadduu qalad dhacay oo ninka nuskhadiisu ay qaldantahy ama uu qaladun kaba dhacay qira'a uu joojiyo u saxoyn isagii baa laleeyahy waa riwaayadiisii waa wuxuu isagu warinaye haddaba inaanu ku shuqloomin wax markaa keenaya khalal ku keenayo ama isagoo iyadoo lagu dul aqriyaya wuxuu iska qoranayaa ama iyadoo lagu dul aqriayo uu cid kale la sheekaystayba ama iyadoo lagu dul aqriayo uu lulaysan yahay si uu u ogaado qaari'an qaladkiisii u saxo u dabdiyo wixii aan xadiidkiisii ka mid ahayna isagaba joojiyo hadduu xarafba haba noqotee ay taasi u dhacdo waa inuu la socdo ujeeddadu ismaaci oonu kuba shuquloomin wax khalal ku keenaya ismaaca marka kadalika waa intii bian laa yatashaagala bima yukhilu bihi min naskna waa samaaci oo kale un weeye sida samaaci oo kale aan kuba soo sheegno intaas ahayd weliba waxbuu dheeraysiiyo waan yakuuna weliba waa inuu yahay dalika kaasi waa waxaan uu dee ismaacani uu kaba dhacaya min asli asalkiisii aladii asalkaasoo samica fiihi uu wax ku maqlay kitaabahu kitaabkiisa aw min farcin farac qubila lagu qaabiliyey oo lagu saxay calaa asli asalkiisa oo weliba waxa weeyaan ismaacii muxuu raaciyey de marka adigu aada kitaabkiini waa casharkaagii ama axaadiistaadii adigu aada warinayso maanta lagaa naqlinaye markan cindak ismaac waxa gacantaada kuba sugan haddaba nin xaafido daabidoo xifdigiisa una uu ictimaadsanayo aanu ahayn asalkiisii kitaabkiisii isaguba wax ku maqlay wax sheekhiisii uu kaga soo naqliyey uu dabdistay waa inuu yahay ismaacu noqdaa n waxaa la rabaa riwaayadaadi iyo tan a lagaa naqlinaya inay isku mid noqoto aw min farcin farca waxaa looga jeedaa dee kitaabnaa kitaabkaagii aada qoratay asalkaagii buu noqon wixii isaga laga sii qorayna farac bay kaba cabiraan ama se farac qubila calaa asli asalkiisii lagu saxay muqaabaladna waa tin imakaan kaba soo baxnay sifadii cardiga oo haddii aan asalkaagiiba jirin adigu aada wax ku dabdisatay laakiin kitaab kaleo laga qortay ama lagu saxay oo isaga laga naskiyey laguna saxay oo la muqaabalayay uu jirto isaguna waa la ictimaadsan karaayo markaa dee wuu noqonaya bal waa inuu weliba ismaac uu xasilayo oo kaba dhacayo asalkiisi uu isaga wax kuba maqlay ama farac laguba saxay fain tacadara haddii waktigaa aan laba hayno asalkii ama farac lagu saxay aanu jirin axaadiisiina isagii lagaba naqlinayo taasi adkaato falyajburha ku kaba bilijaazati ijaazo limaa khaalafa wixii khilaafay ee dee isaga halkan wixii isaga asalkiisii ahaa khilaafay bal ijaazo uu ijaasaynayo in khaalaf hadday dhacdo mukhaalafadaas oo macnaha wuxuu leeyahay haddii dee maanta ay adkaato in asalkii laba helo ama furuucdii laguba saxay axaadiistana dee tiisii isaga lagaba naskhiyaay tahy laakiin maanta aan asalkii lagu saxay ismaaciisa ama uu kuba xasilayay kol hadduu isagii dhegaysanayo aan laga dhegaysanayo isagu gudbinayo asalkiina aanu haysan waabay dhici kartaa mukhaalafa inay dhacdo kolkol waxaan imika halkan iyo wixii asalkiisi ay kala dunaadaan ama halkaa mukhaalafa ay jirtee maqalkan laga maqlayo un yaanu ku kaaftoomayna ijaazana ha ugu daro si hadday mukhaalafa dhacdo haddii isbedel jiro haddii wax meesha aan imika dhacay oo dee kan uu kaga duwan yahay kii asalkiisa uu kaga duwan yahay waxaan imika laba aqriyay ay jirto intii kalena riwaayadii ay uga xasisho ijaazo oo ijaazo ha raaciyo ha ku kabo haddii dee taasi aanay jirin wasifat rixlati fiihi bal taasna waxay ahayd samaac iyo ismaaca ay waa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxa kaba mid ah inta badanna waxaan kutub gaaray u wada dejiyeen culimadu si isaguba sheegi doone intooda badane macrifatu sifati rixlati fiihi xadiidka marka la rixlaynayo waa fiihi fi lxadiid iyo dalabkiisa loo rixlay loo xerayn ee loo soco loo baxayo dee beled kaleba loogu kacayo si aad usoo kasbatood usoo aqrisato bal iyadna habka ugu haboon iyo sifadii rixladaas dee culimadii ay noogu markaa jideeyeen ee ay ulaba iman jireen iyo sida ugu mudan iyo sifadeeda in la gartaa waxyaalaha aada muhimkay kaba mid tahay marka maxay tahay sifadii rixlada ama rixlada sida dee ugu roon waxaysu meelo yabtadi uu bilaaban oo ruuxii uu ku bilaabi bixadiidi ahli beledi dadkii beledkiisa deganaa xadiidkoodiio fayastawcibu uu dhammaysan iyaga wixii agtooda kuba sugnaayay riwaayo u lahaayeen uma bacdigeed yarxalu uu rixlayn rixlu u bixi fayuxasilu wuxuu ku xaskasban oo ku taxsiishan ama ku heli fi rixlati rixladaas ayaa wuxuu kusoo dee aqrisan oo kusoo qoran oo kusoo kasban kusoo xasishan maa laysa cindahu wixii aan agtiisa markii hore kuba sugnayn oo wayakuunu waxaanu noqon ictinaauhu ihtimaamkiisa iyo dadaalkiisu fii asfaari intaa uu safaradiisa kuba jiro bitaksiir lmasmuuci waxa isaga la maqlayay axaadiisiyaa badsasho uu taa badsadaa awlaa mid ka mudan min ictinaa'ihi ictinihiisa uu cinaayoniyo u ihtimaamayo bitaksiir shuyuukhi sheekhe badintood iyo badsashadood rixladii buu halkan inoogaba sheegaya kollay kutub qayimin oo sida kitaab khadib albaqdaadi leeyahay oo dee rixlada aho akhbaartoodii rixlada uu ku ururiyo akhbaar aada iyo aada u shayiqo ruuxii dee xaafis weyna dhiri gelinaysa oo himadiisa sare u qaadaysaana waa jiraayo madbuuca rixladii maxay tahay dee kollayna ninkii cilmi dalbaya ee doonaya cilmi inuu hagaag ama heer fiican kaba gaadha rixladii waa u baahnaa oo cilmigu dee halkaa uu joogayo culimadaa kolba kuba dhow cilmigii may koobahayn cilmigina aada iyo aad buu u badnaa wuxuu beledkiisa keliya waxaanu meelo kale ka helayaaba way jireen saa daraaddeed bay rixladu ay noqotay kollay dariiq duruqda ugu ahamsanaa xagga la kulanka mashaayikhda iyo cilmiga kasbashadiisa iyo dee waxaana haddaan eegno ilaa saxaabadii intii ka dambeysayba rixlada agtooda way kuba badnayd oo saxaabada qaarkood sida jaabir bni cabdillaahi abi ayub alansaariya baa xadiid keliya oo nin saxaabi oo kale oo warinayay uu beled kala joogay iyagoo madiine joogo nin ama shaam buu joogay nina masar ayay halkaa xadiidkaa keliya maqalkiibay intay mashaqadaa dheer u galeen iyagoo diyaarad ay raacaan iyo gaadhi ay raacaan aanu jirine waxay haysteen raaxilo ay fuulaan ahayd oo dhici karta inay u soconayeen bilsi socodiyo bilsoo socodiyo xadiidkaas ay uba socdeen dee intii ka dambeysayna rixladoodu aada iyo aad bay uba badnayd oo saxiixeyn baa waxaa kuma sugnaa xadiidkii saddexda ajrigooda laba goor laba siinayo ay kaga mid ahayd dee nin addoon intuu lahaa xoreeyey edbiyey waxbaray haddana guursadoo kale iyo ninkii ahlu kitaabka intuu ahaayo kitaabkiisii hore rumeeyey kitaabkeena rumeeyey oo kale iyo bal saddexdii saas ahaa ayaa shacbi xadiidkaa markuu warinayay ninkii kaba warinayay hayo muxuu yihi khudaa biduuni shay iska qaado bilaash kuma qaado waa xadiidkaa saddex waa xadiid keliya uun ruuxu intan in ka yar waa xadiidkaa in ka yar ciraaq buu joogay ayuu ilaa madiine u socon jiray waa xadiidkaa in ka yar waa xadiidkaa uu sheegay ayuu leeyahy waa kaas oo bilaash baad ku heshay majaan baad kuga heshay inta in ka yar baa loo tegi jiray madiina oo loogu kici jiray iyadoo ciraaq lagaba imanayo dhici karta ruuxu in badan dadkii raxaaliinta anaa lugtoodaabay iyow ku socdeenoo raaxilaba may helahayn taas haddaba rixladii baa maxay tahay oo inoo sheego sida u haboon ama kayfiyadeedii ruuxu inay mashaqadan wuxuu taxamulayaa cilmi aan agtaada ku sugnayn aada heshid cilmigii uu socday hadduu beledkiisa ka helayana dee waxaasi waa waktigiisi unbuu dayacay tacab badanna waa faa'iideystay kol hadduu beledkiisii ka helayo kii beledkiisa intuu iska daayo beled kale uguma kaco marka maxaa iyaga arrintoodu ahayd iyo dariiqadoodu horta culimada beledkaaga joogta inta badan nin kasta kutubtu riwaayo ulahaa inta badan sanad iyo samaac baa loo jeeda riwaayo ulahaana way ogaayeenbe wixii cilmigeed iyaga ka helaysay horta kaas dhammayso oo wixii beledkaaga marka mashaaikhdii beledkaaga iyo culimadii beledkaaga cilmigoodii ama xadiiskoodii aada dhammaysato markaasna ubax rixlo uba bax si aad wixii markaa aanad beledkaagi ka helahayn markii horena agtaada kuma sugnayn aad ugu soo kasbato rixladaasoo culimada kale bilaada kale aad kula kulmaysiyo safaradaada iyo rixlooyinkoodaas aada uga soo faa'idaysatee culimada qaarna barhkood bay rixladoodu sanado badan oo casharaad gaadhay ay daa'imto rixlo unintaa kuma jirayn arrin kalena inoo sheegayo dee kolkol dadka qaar baa waxay qaradkoodu ahaa intaasoo sheekh yeelo waxay u dadaali jireen in la idhah ninkaasi kun sheekh buu leeyahu laba kulmay waxaa dhici kartana in badan oo mashaayikhtaa kamid a wax keliya inuu ka wada maqlo kitaabu kan ka maqlo kan kalena ka maqlaya kan kalena ka maqlaya si intaasoo isnaad uma yeesho kolley waa taasi waxaan wax weyn ahayn diraayad iyo fahamkaa mudan marka wuxuu leeyahy intaad rixlada kuma jirto ama markaad wax aqrisanaysana ujeedadaada iyo dadaalkaaga badani ha noqdo in wixii aada maqlaysa ujeedadu cilmi aada kororsato kitaab aan markii hore maqal axaadiis aan maqal taasood kororsato cinaayadan u cinaayansa ha ka badnaato ha ka mudnaato in qiradkaagu uu noqdo sheekhe badsasho oo waxaa dhici karta iyadoo dee sheekhadan aada axaadiis keliya imaka inanka saxiixa muslim ka soo qaad labaatan sheekh iyo soddon sheekh iyo kama maqlay dee labaatankaas sheekh iyo intuu kuma dadaalayo isagoo dee isagii kan waa maqlay mid iyo laba hadduu ka maqlo intii kale axaadiis kaloon kuwii hore ahayn iyo kutub kale u kaba maqlo taasaa kaba mudan ee haddaba intaad rixlada ku jirtay wakti kastaba ictinahaaga iyo cinaayadaadu ha noqoto inaad wixii masmuuca ujeedadu wax cilmi oo adiga ku kordhayood kordhisanaysa ay jirtood maqlayso ee laakiin qaradkaagu aanu noqon sheekhyo badsashadood oo aad tidhahdee kitaab fulaan toddobaatan sheekh baan ka maqlay sidii barhkood waa musnidiintii inta hebel intaasoo ruux baan kaba maqlay intaasaan taas qaradkaas waa iska wax faa'iidadiisu ay yar tahay ee masmuuca uu badsado cinaayo uu cinaayooda ha ka mudnaato isagoo sheekyada badsashadeeda arrintiisu ay noqoto bal taas bay rixladiina ay tahay kolley dee tan dambana iyo waa xaalo iyada ma aan la mid ahayn kayfiyadee loo qora aan laba mid ahaynoo dee wakti kastaba wax dhici ka u baahan karo ee bal kayfiyadii taa wey rixladna aada iyo aad bay dee iyaga agtooda kolley manzilo lahayd oo ruuxa aan rixlay had iyo goor xataa culimada aan beledkoodii kaga bixin taraajimtay kuma ishaaraan oo lam yarxal iyo waxyaalaha yidhahan dee raggii hore dee waxaana yidhaaheenba waxa weeyaan man lam yakun ruxlatan lam yakun ruxlatanna waa hadaladoodii o ninkaan had iyo goor rixladiisu badnaanin nin isaga oo dee xernimadiisa uu xeraynaya uu meela tegtegayaanay badnaanin ma noqdo nin loo soo xereeyo isagoo dee had iyo goor loo soo qaso jihaad loogaba yimaado oo qaaliban say ahayd bal markaa taas iyadna ha u ihtimaamo waصifati tasniifi aywa min almuhimi waxyaalaha muhimkaa waxa kaba mid ah macrifatu صifati tasniifihi marka uu aqoon gaadho weeye heer gaadho aqoon yeesho ee uu bilaabo dee inuu waa waxa cilmigu aad iyo aad ugu sii sugnaada taaliiftii weeye oo taaliiftii baxsi dheer iyo waxyaalo iyo muqaarano badan iyo umuuro badan bay ugaba baahan tahay uma idaa uhilta sanif tamharuha suyudi oo kale bal markaa uu heer kaa gaadhay uu doonayay inuu wax alifo kayfiyaadka dee cilmiga xadiidka loo alifo sifada tasniifta ay u dhacdo qaybaha ay tasniiftu leedahay taas inuu ogaado siuu dee qaybaha mid kamida taaliiftiisa ay uwaafaqsanaato ayaa iyadna muhima oo markaa wasifati tasniifi ay wa min almuhimi macrifatu صifati tasniifihi waa tasniifka xadiidka la alifayo kutub loo dejinayo kayfiyadiisa iyo sifadiisa in la garto wadalika kaas ima calى masaniid lafdiga calى masaniid waxay ahayd ama sida kaleba awl abwaabidu waa matnigay kaba mid ahaydba waayo matnigii noga mid way xaggii hoose aanu khad madow ku qorin oo khadkii baan la taqliidin wadalika kaasna waxa weye ima calى masaniidi inay tahay sida loo alifayo culimadii hore wuxuu alifi jireen xag masaniid ahaan masaniid ma jamcu musnad musnadkana muxuu yahy bian yajmaca inuu ururiyo musnada kuli صaxaabiyin صaxaabi kastaba wixii uu isnaadiyey ama musnadkiisii calaa xidatin gooni ahaan uu ururiyo fain shaءa marka hadduu doono rataba wuxuu ku tartiibin calىa sawaabiqihim si ay islaamnimo iyo fadaa'il ugu kala horeeyeen wain shaءa hadduu doono rataba wuxuu ku tartiibin calىa xuruufi اlmucjami xuruuftan alifbaada ayuu ku tartiibin wahuwa ashalu tanaawulan iyadoo lagu tartiifiyo xuruufta mucjamka ayaa ashalu fudayd badan oo tanaawulan xagga taxsiilka iyo qaadashada iyo helidda xadiidkii la helayo tan baa u sahlan oo wuxuu leeyahay markan adigu dee culimada tasniifteedii buu inoogaba warramaya say u dhacaysay barhkood axaadiid kutubtoodii waxay kaba dhigeen masaaniid oo aad baanay u badan yihin oo mala saaxibu risaalat lmustadarafa sideetan musnad in ka badan buu tiriya dee waxyaalo badanoo kolley dhaafayaana way jiraan barhkoodna abwaab bay kitaabkooda ku salayn jireen kuwa qaarkood celasha axaadiisa ayay ku salayn jireen kuwa darafyaday ku salayn jireen intiiba uu ishaaraya adiguna dee waa in kayfiyaadkii ay u dhacaysa la ogaado markay musnad noqoto waa sida musnadka imaam axmed iyo muxuu yeelayaa ninkii doonaya inuu musnad wax ku qoro ma eegaye baabkii xadiidkani lahaa iyo mawduuciisii ma eegaye wuxuu eegaya in cidda warisayoo saxaabi kastaba axaadiistiisiibuu gooni u saaraya saxaabi buu qoran wixii uu warinayay isagoon mawduuc u eegin oo laba xadiid ayaa uu iska qoranaya bal wixii uu kaba sheegayey dabadeedna haddana saxaabi kaleu bilaabaya axaadiistiisii uu ka warinayey intii uu kitaabkiisa kaga warinayu qoran haddana saxaabi kaleu saas oo taas baa masaaniid laydhaha musnadka imaam axmed iyobaa dee kuwa ugu mashhuursan kaba mida marka kaa musnadka ayaa laba dariiqo uu inoogu sheegay barhkood maxay sameeyeen culimadii saa u aliftay waxay ilaaliyeen raggan saxaabaday axaadiistooda warinayeen say islaamnimadka ugu kala horeeyeen manshaadi adigu dee bal xaggaa ay marka la eego xagga fadli badni iyo sawaabiqdii iyo waxaasay ictibaariyeenoo taasay ku saleeyeen oy ku tartiibiyeen imaam axmed baa taa kaba mid ahoo dee wuxuu ugu horreysiyaa kitaabkiisa uu ku bilaaba abubakr axaadiistiisii intii uu kaba warinayey haddana cumar buu ku xigsiiyaa cuثmaan buu ku xigsiiyaa cali buu ku xigsiiyaa casharada intoodii kale marka dambe o alubeytkii horta intuu dhowr xadiisa mara cabdiraxmaan bin abibakar bu haddana sheegaa dee alubeytkii rasuulka haddana asxaabtii kale dee raggaa uu ilaa kun xadii saxaabi wax ka badan ku dhow baa ku jira kitaabkiiso rag axaadiisoodu ay yar tahay oo boqolaal ay tahay sida abi hureyre iyo kuwii muksiriinta way jiraan kuwa xadiid keliya ama laba kasoo naqliya way jiraan kuwa udhexeeya way jiraane bal adigu bal markaa taas baa iyadu ay tahay oo tartiibtu waxaa magacyadii lagu tartiibinaya dee waa sida loo kala horreysiinayo xaggii sawaabiqdii taasi way dhacday imaam axmed oo kale iyo barkoodna sadee dabaraani mucjamkiisa weyn oo kale iyo maxay sameeyeen xuruuftii mucjamkay eegeenoo magacyadan ay say u kala horeysiyeen waa siay xuruufta ogolo kala horreysiyeen masalan kii hamse ka bilaamaya horreysiyen sa abibakr haddii kunyada un la eego anas markay kuwaa dhameeyeen hamse ka bilaamaya haddana dee waxa weeyaan aabi laxmi oo kale bilaal oo kale iyo bara iyo kuwaasay haddana haddana wixii ta ka bilaamaya saasay ku wadayaanoo say xuruuftoodu xagga marka la eego mucjamka tartiibtii ay lahayd bay kitaabkii ku salaynayaan xagga marka la eego kutubtaasi markaanay faharisiya waxyaalo lahayn dee ku ku hanuuniya kitaabkuna uu wey badan yahay buu leeyahay ama uu ka yar hawl badan yahay bal taas weeye walada imanka kutubtay aada usii dabdiyeen loo taxqiijiyey aada loo soo saaray faharis ay u yeelaan kala duwan oo ruuxii ku hanuuniya bal heelkii uu kuma sugnaa bal taasi iyadu waa mid wilsadka imaam axmed iyo baaba kaba mida aw tasniifi calaa abwaab ama se alifitaan lagu alifay abwaab cala alabwaab alfiqiya oo marka waxa weeyaan wadalika tasniifkaasi waxa weye ima cala almasaanidi inuu yahay halkaasay ku cadfantay aw tasniifi cala alabwaab ama se inuu yahay cala alabwaabi alfiqiya abwaabtii fiqiga ahayd aw gayriha ama keyrkeedba adigu mawduucaadkii xadiidka la eegay oo intii isku mawduucaba meel lagu ururiyey si taasna laguma tartiibiyey oo waa maxay bian yajmaca waa inuu ururiyo ninkii musanifkaha kitaabka alifayey fii kuli baabin baab kastaba maa warada fiihi wixii baabkaa ku soo arooray oo mima yadulu calaa xukmihi wixii xukumka baabkaa tilmaamaya ama waxaan isbaatan ama sugin ha noqoto xukumkii la sugayo aw nafyin ama anfin haba noqotee bal taas oo sa dee imanka kutubtan aan haysano buluuqan imanka inoo socdaba kasoo qaada waa kan kitaabu dahaaraan aragnay haddana salaad baan aragnay salaad ilaa janaaize bay wadeen sakadii soomkii xajkii oo inooguba dambeeyey abwaabtii fiqiga ahayd haddii aanu xataa baabku fiqiga inuu mawduuc akhlaaqiya yahay sida kitaabuuljaamica uguba dambeeya buluuqa oo kale ee wixii dee xagga akhlaaqda kuba tacalluqsanaa uu kuba ururiyey taasoo kale iyadna mawduucaadkii baa lagu salaynayaao dee wixii mawduucaba isku mawduucaba intii lagaga sheegaya axaadiisayda u daliilahayd ama isbaat ha noqoto sugid ama nafin haba noqotee baa meesha lagu sheegaya taasna tasiif calaa abwaab bay idhahan bukhaari iyo muslim wixii صaxiix noqday aw xasana fiicnaaday bacna xadiidkii صaxiixa ahaa ama xadiidkii xasankaa xujo usoo banayo inuu kaa sheego ka kale iskaba daayo fain jamaca ljamiica dhammaan hadduu isu geeyo oo xadiidka صaxiix iyo xasan iyo daciif kitaabkiisa uu ku sheegayo sa sii fiican falyubayin cilata dacfi dacfiga ha caddeeyo ciladiisa iyo sababtiisana dacfiga sababtiisana haba caddeeyo waatan aan xafid ibn xajarra aragno kitaabkiisa de bukhaari iyo muslim iyaguma u baahna waa kutub saxiixa un sunanto kaliya waata dee iyaduna saxiix iyo xasan iyo daciif bay leeda waata loogu baahan yahay halkan xaafna waatan aan aragna xadiidkii hadduu daciif leeya dacfigu kuma sugayay inuu sheegayo kolkol ciladii uu inoo ishaarayo inqidaac baa ku sugan iyo wafii inqidaac san subaxdii dhaweyd baa arkaynay iyo taas uu odhanayo oo bal adigu haddii isu geeyo waa inuu caddeeyo kii daciifka ahaa bal ciladiisiina caddeeya saa u fiican weeye oo dee dadkii inay akrisanayay isku wada awood maaha waxna lama soo bixi karaan oo lama ma wada ogaan karaan baan ujeeda dee dacfi mana kala sooci karaan kii dacfiga laana dacfigiisi ma wada ogaan karaan dadkii dhegeysa akrisanaya ama daalacanaya aw tasniifihi cala alcilal ama se waxaba weeye in lagu alifo cala alcilal oo ima cala almasanid aw cala abab aw cala alcilal oo maxay tahay tani fayadkuru wuxuu sheegaya almata xadiiskiibuu soo dhigan waduruqahu asaaniiddii uu xadiidkaasi lahaa buu sheegi wa bayaana ikhtilaafi naqalatihi dadkii isaga warinayay xadiidkan ee naqalada waa jamcu naaqilin iskhilaafka ee xadiidkan iskuma khilaafeen cadaynteedo tina uu cadaynaya oo bal markaa waxaa jirta iyadna kutub kutubulcilal la yidhaahayo majmuuca ay kaba madbacaysan tahay mala kitaabka daaraquni waxaa lahaa iyana kuwa ugu weynba uu yahay xadiidkiibuu soo dhiganaya xadiidka wuxuu ujeedaa cilo hadduu lahaa inuu caddeeyo duruqdii xadiidku lahaa matnigii markuu dhigtuu asaaniidiisii sheegaya ruwaadii kala dunayd ee xadiidkan wariya waxay isku khilaafeenna ee de hadha u kala baahnaa tarjiix iyo waxyaalo ama tacliilku kaba imanayana uu sheegaya taasna cilal maydhaan taasna waa ku alifi karaa walaxsanu laakiin hadduu kitaab cilala dejinayo sida u fiican waxa weeye an yuratiba cala alabwaab inuu weliba haddana axaadiisan aanu masaaniid iyo waxyaalo ku tartiibin eh abwaab ku tartiibiya ujeedadu kitaabku isagoo cilala kitaabu dahaara iskaba dhigta axaadiistii dahaarada uu soo arooriyo kitaabu salaad sadee kitaabkan ibnu abi xaatim ee madbuuciba uu yahay kitaabu salaad axaadiistii baabkaa uu soo arooriyo liyasuula tanaawuluhaa si qaadashada iyo kafaa'iidaysigeeda uu dhib yaraado waayo haddii kitaabka isagoo cilala haddana musnad lagaba dhigo yar tanaawulkiisii iyo akhdigiisii baan sahlanayn laakiin si ay u sahlanaato isagoo abwaabtii haddana ku saleeya abwaabtiina cilasheediina xadiiskii raaciya taase waa ta mudan aw yajmacu waa dariiqadii afraadii ugu dambaysiinayay amase wuxuu ku ururinayaaba waa kayfi afraadi cala aladraafi darafyo iyo qaybo xadiiskii kaba mida oo maxay tahay adraaf fayadkuru wuxuu sheegayaa daraf alxadiidi xadiidka daraftiisii amayn addaala calaa baqiyatihi intiisii kale kutusayey wayajmacu waanu ururinayaa asaaniida wa asaaniiddii xadiidkaasi lahaa ima mustawciban inuu yahay mid taam yeelayo wuxuu isnaad lahaaba wada dhammaynayo kutubtao dhan waima mutaqayidan inuu yahay mid ku qeydmaya oo ku qeydayana markaa waxaan uu sheegaya bikutubin maksuusatin isaga ku qeydmaya oo aan dee ka baxayn bikutubin maksuusatin biasaniidi kutubin maksuusa kutub maksuusa asaniidi tanna kutub ladraaf bay yidhaahaan maanta kitaabka dee tuxfat ashraaf oo kale iyo de khayr lmawaarisiina way ka madbacaysan yihiin kutubtaas de kuwo kalena malaha waa madbacaysan yihin horta dee labada kitaabee ugu ahamsane lixdan kitaabee umuhaatasite axaadiisooda shamliya ama jamciya marka maxay tahay kitaabka xaafid ibn xajar ee musnadka imaam axmedna way madbacaysan yahay isagoo tobaniye mujalada lagu madbacayo maca taxqiiqiisim darafku muxuu yahay ma adraaftu xadiiskii ayay dhiganayaan waana sidee m axaadiisii bal daraf kamida xadiiskii ma dhiganayaan kan in kamiduu dhiganaya bal kasoo qaad xadiiskii inama alacmaalu biniyat dee waan garanaya ilaa tatimadiisii waa isagoo kaba dhigta ama alacmaalu biniya ama inama alacmaalu biniyat intaas keliya intaasi maxayna tusaysaa xadiiska baqiyadiisii wayna tusaysaa haba raaciyen kolkol alxadiida ama akmil iyo waxyaalo markuu intaa ku daysto ayaa muxuu samaynayaa xadiidkaasi asaaniidii uu lahaay oo dhan buu meesha ku soo aroorinaya tan faa'iidadiisu matniga lagama helo matniga kutubtii lahayd baa loo doontaaye asaaniiddii xadiidkaas baad meel isagoo ku urursan baad helaysaa dee ikhtilaafkii ruwaadda iyo meelahay ku kulmayeen iyo meelahay ku kala tegayeenna waad ogaanaysaa oo waa axaadiisii xadiidkaa ciddii ku wariso o dhan buu isnaad uu lahaa buu ururinaya amase muxuu samaynaya kutubkaan ku qaydinaysa umuhatasito ka soo qaad markuu xadiidka inama alacmaalu biniyat ku dhigto ayuu remtis ka dhiganaya kha ka soo qaad waa bukhaari markaasuu odhanaya can fulan can fulan can fulan sanadkiisii buu dhamaynaya ama dhowr isnaad hadduu lahaa isnaadadiisii buu sheegaya haddana min baabuu iska soo dhigayna waa muslim markaasuu odhanaya can fulan can fulan oo de hadday meel isugu imanayeenna waa sheegaya ilaa uu ka soo gaadhayo saxaabigii haddana qoladii kale ayuu saa ku wadaya umuhaadka halkii uu kagaba sugnaa marka asaaniiddii baad helaysaa meelihii uu ku sugnaa baad helaysaa iyagoo urursan taa kutub adraaf bay dhahaan kitaabka misina waa kitaab weyn oo dhowr iyo toban mujalad ku madcasa ama afar iyo toban tuxfat alashraaf bal taasna waa kayfiya ta'liif ومن المهم وحyaaلaha مhمka hadaba markaa adigu taasuu kala dooranaya lakin waa inu garto bal dee duruqda jirta wax loo alifo ومiن المهم waxyaalaha مhمka waxaa kama mida macriفaة saبب الxadيiث xadiiثku sababtii uu lahaa la garto sande qur'aanka waa تنسب النزuل uu jiro fahmigana amad la fahmila aayadana qayb buu kaba qaataa sababteedii ay kusoo degtoo la ogaado xadiidkuna hadduu lahaa sabab uu ku soo arooray oo sababu wuruud uu jiro iyadna kolley fahamkii la fahmi lahayo si fiican loo fahmi lahaa ayuu qayb kaba yahay bal kol kolna sababta marka la ogaado haddii axaadiis kaloo iscaaridayaan jiro taariikhdii baa la ogaan karaa iyo bal kooda naasikha iyo kooda mansuukhoo sababtoo la ogaadaa shay muhima weeye haddaba xadiidku bal wixii dee aan sabab la-aan kuba yimi waa halkeed laakiin kii isagu sabab lahaa bal sababtiisa in la ogaadaa iyadna muhim bay kamid tahay kutubna maanta way jirtaa madbuuca waliba kutub kala duwan baa jirto kitaab albayan watacriif a kulna saddex mujalad ay ku madbuciyeen kulna mujalad ay ku madbuciyeen oo ilaa saddex kun oo xadiis oo dhow dhow kulansadayna uu bal kaba mid yahay kuwooda ugu roon roon haddaba waxaa kaba mida macrifatu sabi alxadiis taasoo la garto waqad صanafa fiihi waxaa alifay kitaab qayb muu dhamayne laakiin noocan wuxuu dejiyey bacdu shuyuukh اlqaadi abi yacla ibn اlfara qadi alxambaliy imaamka mashhuurkii abi yacla ibn alfara la yidhaha xanaabilada kaba mid ah aimadoodii qarnigii dee shanaadna raggiisii ahaa ma raggii ugu mudnaayo culimada ahaa markay fiq noqoto iyo yidhaahaan isagay ujeedaan marka aanay wax kala raacin qaadigu waa isaga kutubta xanaabilada marka ay tahay wey waayo dee dadku madaahibu isilaaxaad kala duwan bay leeyihinoo qolo kale hadday qaal qaadi tiraa qaadi iyaga agtooda mashhuur kuba ayuu noqone ninkaasaa alifay wahuwa abu xafsin alcukburiy nin abu xafs alcukburi la yidhah baa kitaab u dejiyey waqad dakara wuxuu sheegay sheekh taqiyudiin ibnu daqiiq alcid kitaabkiisa iqtiraax wuxuu ku sheegay ana bacda ahli casri dadkii isaga la waqtiga ahaa isaguna waa qarnigii dee toddobaad ayuu ahaa qarnigii sideedaad laba sanadood unbuu kuba lahaa haddaba waxa weeyaan dadka isaga isku waqtiga ahaayeena culimmadii waqtigiisa barhkood sharaca inuu bilaabay fii jamci dalika ururin uu ururinayo sababta xadiidka marka fakaana waxaa laga yaaba ad moodaa buu leeyahay dee ninkaa hore ee abu xufsin alcukburiyu muu sheeginba bacda ahli casri buu yihi waa nin ka dambeeye ma ra-aa tasniif alcukburiyi inaanu arag ibnu daqiiq alcid ninkaa cukburiga ee tasniiftiisa almadkuur ee laynoo soo sheegay almadkuura cukburiga waxa weya tasniif alcukburiyi almadkuur ama tasniiftii haddii aanu celina ama almadkuuri cukburiga madkuurkaa adigu waxa weeye inaanu kitaabkiisa aragna waa laga yaabaa dee inuu arkay laakiin uu ujeedo intii wax ka ziyaadsanna waa suurtagal sheekh wuxu uhi raximah اllahu tacaala wasanafuu culimadu kutubay waxay u dejiyeen fii qaalib hadi alanwaac anwaacdan inteeda badan waxyaalo kutub ay ku khaas yeeleen baa jirto inta badan aan soo ishaaraynay ama isagoo calama asharna ileyh qaaliban inta badan iyo sida qaalibkaasaan sooba ishaaraynay wahiya anwaacdan ay hadihi alanwaac lmadkuuratu anwaacdan lagu sheegay fi hadi khaatimati ee wa min almuhimide uu waday naqlu maxdu waa umuuro aan soo naqlin oo cad un oo inta badan ee aan tafsiir dheer iyo waxyaalo uma baahan kitaab mukhtasaro kol hadduu yahay daahiratu tacriif tacriifkeeduna tacriif oo de markaas kasra weeyaan fadu yahay tacriifkeeda ama la miisaalinayo dee la tacriifinayo kolley de waanan ku dadaalay inaan tacriifina uu iska muuqdo mustaqniyatun can tamhiili misaalo badan oo loo sheegana ka kaaftoontayba ee marka wuxuu uhi waxasruhaa in la koobano waxyaalahan mutacasirun kitaab keliya lagu koobo ama kitaab mukhtasara waa wax aada u adag falturaajac ha loo laabmo lihadii alanwaac waa anwaacdan cadaynteeda iyo ninka doonaya inuu bal daqaa'iqdeeda iyo xaqaa'iqdeeda sii fahmo mabsuudaatuhaa kutubtii la waasiciyey anwaacdan loo markaa lagu sheegay ee lagu bastiyey taas ha loola laabmo liyaxsula si uu xasilo alwuquufu joogsi lagu joogsado oo la daalacdo calaa xaqaaiqha xaqaaiqda waxyaalaha ni leedahay dee umuur ahaanna bal misaal ahaan iyo ama tacriif ahaan waan ku dadaalay inaan isu bayaamino waxa ay tahay wallahu lmuwafiqu walhaadi laa ilaha ilaa huwa calayhi tawakaltu waileyhi unib waxasbuna allah wanicma alwakiil wsala allahu cala sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam wasalam alxamdu lilahi aladi hadana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadana allah بسم الله الحمد لله ثنى الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا اللهم اغفر لمؤلف هذا الكتاب ولشارحه ولمحشيه ولكل من رجعنا إليه عند إعدادنا لدرسه ولكل من ذكره في هذا الكتاب ولمشايخنا ولمعلمنا وكل من أفادنا لفظه واكتسبنا منه وعلمنا حرفا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين